inta la xaqiijiyey laba sargaal oo ka tirsan ciidamada militariga soomaaliya ayaa ku dhintay laba kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib qarax lala eegtay gaari ay la socdeen saraakiishan ciidan subaxnimadii hore ee saakay xaafada taleex degmada hodan ee magaalada muqdisho ila xogogaala ayaa waxaay sheegayaan in qaraxa uu ahaa miino la dhigay wadada dhinaceeda islamarkaana lala beegsaday saraakiishan xili ay kusii jeedeen howlahooda shaqo wasaarada gaashaandhigga ee soomaaliya iyadoo uu sababay khasaaro dhimasho i dhaawac leh saraakiisha dhintay ayaa la sheegay in ay ka tirsanaayeen waaxaha dabagalka iyo caafimaadka ee ciidamada militariga soomaaliya goobjoogayaal ku sugnaa halka qaraxa uu ka dhacay ayaa sheegay in ciidamo ka tirsan kuwa baliiska dowladda ay gaareen halka uu qaraxu ka dhacay kuwaas oo muddo kooban xiray isu socodka dadka iyo gaadiidka walow markii dambe ay dib u fureen dhinaca kale wararka laga helayo duleedka magaalada muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi qarax lagula eegtay kolonyo uu la socday gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya xasan cali nuur shuute iyo saraakiil ka tirsan ciidamada dowlada soomaaliya xili ay marayeen duleedka magaalada muqdisho iyaga oo kasoo laabtay gobolka shabeellada hoose sida ay xaqiijiyeen ilo xogogaal ah gudoomiye shuute iyo saraakiisha ciidan ayaa xalay ku hoyday saldhig ciidanka dowladda ay ku leeyihiin deegaanka ceelsaliini ee duleedka magaalada marka halkaas oo dhowaan weerar khasaare geystay ay ku qaadeen ururka al-shabaab ilaa iyo hadda lama oga khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay qaraxa hase ahaatee saraakiil ka tirsan dowladda ayaa xaqiijiyey in weerarka qaraxa ah ee lala beegsaday gudoomiyaha uu ka badbaaday inkastoo uu burbur xoogan gaaray gaarigiisa hay-adaha amniga dowlada soomaaliya weli wax faahfaahin ah kama bixin qaraxyada dhacay iyo guud ahaan khasaaraha ka dhashay useyn abubakar maxamed v o a muqdisho